ganacsatada soomaalida ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxa ay suuqyada waddanka imaaraadka carabta geeyeen xoolo tiradoodu ku dhowdahay boqol kun oo neef oo isugu jira ari iyo lo xoolahaasi ayay ganacsatadu waxay quudaraynayaan inay uga faa'iidaystaan munaasabadda ciidul-adxa wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada dubai ganacsiga soomaalidu ay la leedahay dalka imaaraadka carabta ayaa si weyn usoo kordhaya sanooyinkii lasoo dhaafay waxaana arrintani dhalisay inay abuurmaan shirkado ganacsi oo waaweyn oo xoolaha soomaalida u iibkeena dalka imaaraadka carabta gaar ahaan magaalada dubai cabdisalaam naxar maxamed oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee u iibkeena dalka imaaraadka carabta xoolaha nool ayaa v o a u sheegay in laba boqol oo kun oo neef xoolo gaaraya ay u iibkeeneen dalka imaaraadka carabta xoolaha walal soomaali sanadkan intee waxaan ku gaasi karaa laba boqol oo kun oo neef ka soo dhoofay dekedaha puntland iyo somalilan xoolahaas waxay ugu badan yihiin ari isugu jira ido iyo riyo iyo tiro yar oo lo ah aan badnayn ayana way timi laakiin ma badna cabdisalaam ayaa sheegay in tirada xooluhu ay sanadka aada u badan tahay hase ahaatee qiimuhu uu ka wanaagsanaa sanadkii hore waxaan odhan karaa sanadka hore sanadkan in sanadka hore uu qiimo fiicnaa taasoo ay sababtay sanadka hore xooluhu way yaraayeen bilow bayna ahayn xoolaha soomali seen ognahay waxay xiraayeen ilaa iyo lix sano iyo wax ka badan bay ka xiraayeen imaaraadka taas oo kal hore aanay keenin dad badan laakiin ay sanadka dad ku baraarugeen in waddanku furan yahay xoolana xoogu yimaadeen saa darteed waxaa ku yimi hoosudhac xagga qiimaha ah isayn ognahaba xoolaha soomaalida waxaa la ysku qabtaa labalaba neef marka sanadkii hore xoolaha waxaa la siin jiray kun iyo boqol ilaa kun iyo laba boqol wuxuu dhexeeya oo dihram sanadkan waxaa la siinayaa sideed boqol ilaa sagaal boqol inta udhexaysa saa darteed marka odhan karaa sanadka xoolaha waxaa ku yimi hoosudhac aada fara badan taasoo ay sababtay xoolaha ka soo dhoofay waddankeennu aada fara badan
dhinaca iibka ka waran maanta waa maalinta ugu dambeysay oo aan dhihi karro xoolaha inay wada baxaan baan rajaynaynaa hadduu ilaahayd mal haddii lacagtu yaraatay waxa badanaya tirada xoolaha baxaya oo dad badan oo aan garan karin marka xoolu qaali noqdaan baa sii gadanaya hadda inkastoo lagu guda jiro bilaha xagaaga oo ay adag tahay safarada baddu waxa ay ganacsatadu ku dhiiradeen inay si toosa u dhoofiyaan xoolaha waxayna ugu suurta gashay gaadiidka hadda oo la soo saarayo waa gaadiid waaweyna loogu talagalay inay xilliga ciidaha ah ama xilliga badxiranka intaba shaqayn karaan taas oo isugu jira doonidii maraakiib berbera iyo boosaaso dekedaha ah oo ah badda cas oo ay isuga gooshi karaan maraakiibta iyo dooniyahaba kana duwan hindian ocean ganacsiga soomaalida iyo wadamada khaliijka carabta ayaa ah mid soo jiray qarniyo fara badan islamarkaasna abuuray ilbaxnimo iyo isdhexgal fududeeyey xiriir ganacsi oo qoto dheer waxaana muuqata in soomaalidu ay sanadka suuqyada dalka imaaraadka carabta ay u iibkeeneen xoolihii ugu tirada badnaa faadme yaasiin jaamac v o a dubai